si lamid a dadka ka kala yimid dalalka kale ee afrika ee lagu beegsanayo wadanka koonfur afrika ayaa waxaa soomaalidu ayaguna laftoodu ay qayb ka noqdeen dadka ku hantida beelay dalkaasi koonfur afrika ee dhaca loogu geystay magaalooyinka johannesburg iyo sidoo kaleeto britoria oo ka mid ahaa meelaha ammaanka ah markii hore ayaa wakhtigan la sheegay in deegaanada ku dhowdhow iyo magaalooyinkaasiba gudahooda lagu gubay dukaamo la bililoqaystay goobo ganacsi sidoo kaleetana gaadiid qaarkood la dhacay qaarna bensiin iyo dab la qabadsiiyey axmed xuseen waxa uu deganaa dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay meel ku dhow magaalada johannesburg halkaasi oo ku lahaa dukaan ganacsi mar qura ayaa iyagoo albaabada xirtay si ay uga hortaga mudaharaadyada jira hal mar ah waxaa looga soo daatay daraashadaha iyo albaabada dhallinyaro ku hubaysnaa baangado ayaa markaasi soo weeraray dukaanka waxaan ku badnayn waxaan ku joognay soomaali ilaa afar nina iyo qolo kaloo madooba ilaa saddex qofood camal aan ku joognay marka dadkii xoogaha markii buuqbuuqu soo batay ayaa albaabka iska xirnay albaabkii ayay soo jebiyeen ragga soomaalida saddex baa gudaha ku jirtay markaas oo wiilasha gudahay ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay wiilashii marka gudaha ku jiray anaa banaanka joogay waa waa ka dambato dad ilaa boqolaal gaaraya albaabkii isku raro inay jebiyaan rabay albaabka markay jebiyeenna marka anaka waa u tabar weyno waa iskaga haran laafyahan noobaan kala badbaadin axmed wuxuu ii sheegay in qiyaastii siddeetan kun ilaa sagaashan kun oo dollar lacag u dhiganta hantidooda halkaasi lagu dhacay kuwaasi oo isla lahaayeen xataa rag kale oo ganacsato soomaaliyada wallaahi hanti aada u badan bay ayay ahayd lacagan adiga dalkan lacagtiisa adiga ilaa milyan waxaa lagu qiyaasi karaa maana lacag maaragtay ilaa siddeetan kun sagaashan kun wuxuu udhexeeya oo dollar ah waa hanti burburtoo xoog leh marka ma adiga keliga ayaa lahaa maya maya keliga maana lahayn walaala soomaali dhowr ninaa ku lahay si lamida axmed waxaa isna aan la xiriiray maxamed cabdulaahi diriye oo ka mida dadkii lagu dhacay hantidooda meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee britoria maxamed wuxuu iiga warramay hantida laga dhacay cadadkeeda intii ay la ekeed walaal waxaa naga gubtay dukaan weyn oo kashankeria ayaa maaragtay la boobay gaari traga oo lahaana maaragtay waa nagala gubay marka garanaysaa xoogaa maaragtay dhaawacyaha oo dhalinyaradii ka shaqeynaya dukaanka soo gaarin yaryar oo ka kooban iska jiraan laakiin mid nafeed nama soo gaarin laakiin mid hantiyeed hanti adigu qiyaastii gaaraysa ilaa adigu meelahaas maaragtay laba milyan iyo magaranaysaa ku dhawaa saddex milyan lacagta wadankaana u dhiganta adiga magaranaysaa lacag laba boqol kun oo dollar ah ayaana soo gaartay dalalka qaarkood ee afrika dadkooda ay halkaasi dhibaatada ku soo gaartay muwaadiniinta ayaa waxay u soo gurmadeen si wax looga qabto dhibaatadaasi qaarkood waxa ay la soo xiriireen dowladda koonfur afrika si xal loogu helo mushkiladda dalka nigeria ayaa shaqaalihii diblomaasiyadeed waxa ay kala baxeen waddankaasi koonfur afrika waxaana sidoo kale halkaasi ay kala noqdeen safiirkoodii markii dowladda koonfur afrika ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhaca ay ka mid yihiin iyo dilalka ee dadkooda loo geysa afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay rabshaduhu weli waa ay jireen wadamada qaarkoodna waxa ay soo saareenba war-saxaafadeedyo ay ku cambaareenayaan dhibaatadaasi weerarkaasi ayaa imaanaya iyadoo dalka koonfur afrika uu ka socday mid ka mida shirarka dhaqaalaha adduunka looga hadlayo ee maalgashiga waxaana tani sidoo kaleeta ay midaysay aragtida qaar ka mida diblomaasiyiinta ah afrika ka kala yimid ee dalkaasi ku sugan oo shalayba yeeshay shir deg deg ah war-saxaafadeed laga soo saaray shir ay yeesheen ururka pan barlamanta ayaa lagu cambaareeyey falkaasi dhaca ah iyo dhibaatooyinka dadka afrikaanka soo galootiga ah loogu geysanayo dalka koonfur afrika waxaana ay ka codsadeen dowladda in baaritaano ay ku samayso dadka dhibaatooyinka loo geystay xuquuqdoodana la siiyo dalka soomaaliya oo ku dhowaad soddonkii sane lasoo dhaafay xaalada deganaansha la-aan ay ka jirto ganacsato fara badanna ay ka joogaan dalka koonfur afrika islamarkaasina dilal iyo dhacba loo geysanayay tobankii sano ee lasoo dhaafay muwaadiniinta soomaaliya kasoo jeeda ayaa waxaa haysto laba dhibaato maadaama waddankiina uusan deganeyn oo aysan ku noqon karin mar kale ganacsada maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey waxa la gudboon maadaama dalkii ay u soo haajireen ee dhibaatooyin xoogan wakhtigan ay kasoo wajahayaan sidoo kaleetana soomaaliya aan si dhib yar loogu noqon karin haatan soomaalida anagu dalkan waxaan ku nimaanay qaxootina waan ku nimaanay waxaan wadankii hooyaan maaragtay berigi hore kasoo qararnay oo dhibaatooyinkii ka jireen hore uga soo qararnay nololaa la soo raashay ganacsiyaan ma garanaysaa wadankan maaragtay aan ka furanay runtii haddii aan qoysas leenahay iyo haddii aan ehel lenahay intaba wa kasoo boodgareynay nafteenana maaragtay waan ku noolayn walaal meel hadda ma garanaysaa oo securit rasmiya oo wadankaan aan ku haysanana ma lahan marka iyada keliyaoo noo badnaan oo aan keenahay waa inaan allana barno community hana isku xirnaano runtii safaaradeena ayaa maaragtay lasoo faragelinay ayay laftigeeda dadaal badan noo sameyday soomaalidana dadaal badan ay noo sameeyeen marka keliya waxaan ka codsanaynaa dawladdeena ayaa waxaan ka codsanaynaa inay soo faragelido ka sokow haddaba dhibaatooyinka wakhtigan soo laba kacleeyey ee ay geysanayaan dhallinyaro u dhasha dalka koonfur afrika oo ku andacoonaya in shaqa la-aan iyo dhibaatooyin ay haysato qudhooda ayaa soomaalida waxaa la odhan karaa tobankii sano ugu dambeysay waxaa loo geysanaya dhaca dukaamada iyo dilal joogto ka ahaa halkaasi mana aysan jirin cid loo soo qabtay dhallinyaradaasi dadka dilkooda geysanayay ka sokow in booliisku ay yimaadaan mar kasta oo fal uu dhaco kadib